magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay xoojinta wadashaqaynta booliiska iyo bulshada kulankan oo loo qabtay qaar ka mid a bulshada xaafadaha magaalada kismaayo iyo xubno ka socda booliiska jubbaland kuwa howlgalka kumeergaarhka midowda afrika ee admis iyo kuwa qaramada midoobey ayaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa wadashaqaynta bulshada iyo lamaha ammaanka si wadajir la yskaga kaashado sugidda amniga afhayeenka ciidanka booliiska gobolka jubbada hoose ahna isku xiraha booliiska iyo bulshada korneyl jaamac axmed xasan ayaa kulanka kadib warbaahinta uga waramay ahmiyadda kulankan iyo muddada u socday waxaanu halkan ku soo gebagabaynay barnaamij aanu ilaa muddo soo wadnay halkan hadda markan aan joogno oo ah taliska qaybta booliiska jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij uu soo diyaariyey iyada oo looga jeeday sistamkii iyo hanaankii ugu habboonaa ee bulshada iyo booliisku ay uga wada shaqayn lahaayeen amniga horumarka nabadgelyada iyo wax kasta oo bulshada wanaaggeeda ugu xiran yahay barnaamijkan waxaa soo diyaariyey taliyaha qaybta waxaana fulinayey xafiiska isku xiriirka bulshada iyo booliiska oo anigoon madaxiisa ahay si wanaagsan oo guulo noogu soo dhammaaday waxaan soo bilownay afar iyo tobankii bisha tan waxaanu ka soo bilownay xaafadda calanley iyadoo aan ugu qabnay rugta kontrabiilka si facadna ay arrintaas u soo dhacday taasi oo inoogu xigtay inaanu labada xaafadood oo guulwade iyo shaqaalahana ugu qabanno saldhigga v f madow iyadoona ay si guula ku soo dhammaatay tii ka xogtay waxay ahayd tii aanu kusoo qabannay new york kismaayo oo aan ugu qabanay xaafadda madiino iyadana guul iyo farxad bay ku soo dhammaatay isfaham wanaagsan oo dhex maray booliiska iyo bulshada waxaanu soo qabannay rugta dalxiiska oo aan ugu soo qabannay xaafadda farjanno iyaduna sidoo kaleto waxay ahayd mid horumarkeeda xambaarsan maanta oo khatimkii ah waxaanu ku soo gebagabaynay waa taliska qaybta booliiska jubbada hoose isla waqti ahaantaas aad baan waxaan ugu faraxsannahay ahmiyad badanna na sii gelisay dhiirigelinna nagu noqotay sida bulshadu ay u danaynayso in ay ula shaqayso booliiskeeda sida bulshadu ay ugu heelan tahay isku dubnaanta midnimada horumarka iyo wadajirka booliiska iyo bulshadu mar kastaba taas waxayna sii gelisay farxadda aad ballaaran barnaamijkan wuxuu noqon doonaa midaanu joogtooyno mid lagaga shaqaynayo horumarka amniga mid lagaga hortagayo wax kasta oo waddanka dhibaato u keeni kara mid lagaga hortegayo wax kasta oo maandooriye ah mid lagaga hortegayo cid kasta oo faldembiyeed dana rabta inay ka dhex samayso bulshada sidaas daraaddeed maanta barnaamijkan saalasoo noogu soo gabagaboobay waxaana bulshada ka codsanaynaa annagoo ugu baaqayna mar kastaba inay sidaa noogu garab taagnaadaan horumarka kalsoonida taladooda wanaagsan oo ayna siinayaan oo aanu qaadanno aad baana idinku mahadcelinayaa iskaashi wanaagsan oo dhexmara bulshada iyo booliiska ayaa kaalin ka qaadanaysa sugidda amniga si loogu hortago wax kastoo caqabad ku ah ammaanka dalka